ramadaan waa lagaga qaaday ramadaan kariim baan ku leenahay dhegeystayaal kusoo dhawaada walaha tuwana iidka iyo dibres maanta barnaamijkayga waxaa martida noogu aadn professor maxamed cabdigaandi oo xildhibaan ah professore kusoo dhawow anagoo ku jirna ay weli noo socoto boggii tacsida marxuumad saade cali kusoo dhawow barnaamijka tuwana iidka iyo dibres
waan dhowahay waxaan horta marka ugu horeysa jeclahay inay maaragtay eladii iyo asxaabtii iyo dadka ayla deganayd iyo dadka ayla noolayd iyo annaga waftiga annaga oo hadda labadan sanadood oo baarlamaanka lagu jirtay qofkaas oo qof wadaniyada oo soomaali ah oo fiican oo aan mawduucna aan ka dabanin danka soomaalida ay ku jirto waxaan rabaa in aan dadka maaragtay eheladeeda in aan iyo asxaabtiida inaan tacsiib igudiyo marka hore anu jeclaan lahaa maaragta inay la gudisaan
waa lagaa gudbinayaa tacsiilag annagana waa tacsiri waan ku darsanaynaa maadaama bogii tacsiri uu furan yahay sakalaha dhammaantood iyo inta ku jirtana waa ka gudbinay professore arrimahan oo dhibaatadan ka socota meeshan oo ilaa iyo hadda idinkana aad idin haysata haddaad tihiin xildhibaanadii dalkdadka ka shaqaynayay ama dadka u shaqaynayay laguna tilmaamaayo marar badan yani waxaan wax qorshaysan oo si toosa maaragtay u qorshaysan oo mararka qaarkood siyaasiyiin soomaaliyeedba ay ku sheegayso ku sheegeenba inay arrin siyaasadeed ay tahay bal xaaladaas see u arkaysaan idinka
wallahi amni daradaas ayada ah oo maaragtay dilkaas qorshaysan ah mana jiray haddana waxaad moodaa maaragtay dadka gaar ahaan aan protectionka aan lahayn oo maaragtay dalka iyo qarankana raba inay u shaqeeyaan oo maaragtay hadda xadar jooga oo xildhibaanadu hadda ay u badeen hadda sanadkan dhexdiisa waxaa weeyaan kow saada waxay ahayd qofkii dumarkaa ugu horreeyey oo xildhibaana oo la dilo waxayna marahayaan afar bay marahayaan sanadkan gudihiisa soonka dhexdiisana waa qofkii labaad oo la dilo waaye marka arrintaas qorshaysan waa arrin magac fara badan maaragtay baarlamaanka ku haysa xildhibaanada ku haya su-aalo fara badan la isweydiinayo inay meeshu tahay meel lagu shaqayn karo oo ammaan lagu heli karo oo dalka iyo qaranka loogu shaqayn karo iyo in kale dad fara badan oo xildhibaano oo hadda aan xiriir yeelanay oo maaragtay aan aan wada hadalnay inta hadda geeridan dambe ay dhacdayna waxaa laga wada hadlayay in oo maaragtay meel nabad oo dadku ay soomaaliya kamid oo dadku ay ku shaqayn karaan in looga mudbedesho oo xamar haddii aan la sigi karin nabadgelyada xildhibaanada nabadgelyadaana waxaa waaye de hadda annaga xildhibaanada ubaa hadda ka hadlaynaa maahan waxaa waaye waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan meeshaa ku nool walays ahaan saaran oo dadka iyaga aan isdifaaci karin saaran marka marka dhibkaasi waa dhib weyn oo walaaca oo hadda meesha loo socdo oo uu dadka u hagaaya ay mugdi tahay barnaamijka dadka waxaa ku samaynayana waa dad wel organizer oo si fiican u hadaysan oo taargetkooda yaqaana dadkuna wuxuu u badan yahay inta sida oo cadcad u hadasha oo maaragtay aragtidooda iyo fakadkooda aan qarsinin dadkaa waayo dadka hadda maaragtay taargetka oo maaragtay dhibaatooyinkaasa marka dhibaatadaasi meel walbay ka imaan kartaa maaha keliya maaragtay xadjirkaga ah xadjirku waa badan yahay dhinac dhinac walbu jiri karaa maaragtay a aad iyo aad xildhibaan meesha lagu dilay markaad u fiirsato waa meel fagaaro ah waa harcad labadii ilaa saddexdii duhurnimo waa wakti qaraar ah habka loo dilayna ma ahayn qori meel kalo meel kore laga soo shuuray ma ahayne afar nin baa inta la kor tagtay hubkoodi wata kasnadahoodii isugu bedelay oo la kor tagtay oo ku gogoysay xabadii ku gogoysay yacni dilka xaasidnimada ama cadaawadda intaas la eg meesha lagu dilay goobta lagu dilay inta hubkaas inta uu socdo ama dagaalka noocaas ah yani oo bareeraha ah jidka ama meesha lagu dilay dariiqa lagu dilo meesha amison iyo dawladda ay ka shaqaynaysay yani xaaladaas meesha maadaama aad tagtay wax badan oo aad ka wareysa xaaladaas iyo meesha lagu dilay trebian iyo agagaaraheeda sidee u arkaysaa mas-uulka guud suuriya
wallahi waxaa waaye walaal dhinaca nabadgelyada iyo sidii hadaayo aan kuu sheegay meesha waxaa waaye un qof waliba meesha joogo wuxuu ka fakarayaa maanta ma dhamaysanaysaa maalinimada maaragtay weliba gaar ahaan marka dadka mas-uuliyiinta ay ay noqoto waxaa kaloo jira waan rabaa de maaragtay dadka soomaalida oo hadda ina dhegeysanayo maaragtay in aan aan iyagana aan u sheego hadda markii aan qaadano kaska maaragtay hadda dadka xajirta oo dhibaatooyinka iyo hadda nabadgelyada iyada la saarayo nabadgelyada la koorayo waxa weeyaan waxaan la soconaa hadda meesha dalku wuxuu ka kooban